assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu carruurta islaamka ahayd ee ku soo dhowaada qisadii nebi nuux calayhi salaam qaybteedii labaad ma og tahay carruurta islaamka ahayday in xaaskii nebiyullaahi nuux iyo wiilkiisii uu dhalay inay ku dhinteen gaalnimo ilaahay bayn ka magan galnaye waxaynu ognahay oo aan ka dharagsannahay inaanay cidina xambaaraynin dembigaaga iyo macsida aad gashayba haba ahaado cidda kugu dhow dad aad u wanaagsan oo saalixiine haddii qaraabo wanaagsan aakhiro wax tarayso kuwan ayay wax u tari lahayd waa xaaskii nebi nuux iyo wiilkii uu dhalay nebi nuux ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi isagoo ka warramaya xaaskii nebi nuux ee gaalowday ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النير مع الداخلين rabbi wuxuu tusaale uga dhigay kuwa gaaloobay haweenaydii nebi nuux iyo haweenaydii nebi luud waxay hoos joogeen oo qabay laba addoon oo ka mida addoommada wanaagsan markaasay khiyaameeyeen labadii nebi waxbana ugamay tarin ilaahay agtiisa waxaana lagu yidhi la gala naarta kuwa gelaya xaaskii nebi nuux waxaa la dhihi jiray waahila waxayna ahayd gabadh gaalada oo ku tilmaami jirtay saygeeda oo ah nebi nuux calayhi salaam inuu waalan yahay waxayna dadka soo islaamay ee tamarta yar u sheegi jirtay madaxda gaalada kadibna gaalada ayaa dhib u geysan jirtay masaakiinta fuqarada ah ee soo islaamay dabcan markuu ilaahay leeyahay way khiyaamtay ninkeedii macnaheedu ma aha inay gogoldhaaf ay ku dhacday ama ay la timi ee waxaa looga jeedaa khiyaanada diinta oo ah inay gaalo ahayd sidoo kalena nebigii ilaahay ee nuuxna ay ceebaysay sirtiisana ay uga warrami jirtay dadka gaaleed ee qoomkeeda ka tirsan nebi nuux calayhi salaam wuxuu qoomkiisa ugu yeedhayay diinta islaamka sagaal boqol iyo konton sannadood waxaana dhici karaysa in haweenaydaasi ay intaas oo sannadoodna la noolayd oo ay hal meel wada joogeen oo cuntada wada cunayeen haddana waxba kumay qaadanin maalinta aakhirana cid wax u qaban karaysaa ma jirto iyo cid u gargaaraysa toonna carruurta islaamka ahayday ma og tahay dadaalkii uu bixiyey nebiyullaahi nuux calayhi salaam nebi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa mid si aada ugu dadaalay inuu qoomkiisu ku soo hanuuno jidka toosan iyo inuu ka badbaadiyo cadaabka ilaahay ee asiibaya haddii ay gaalnimo ku dhintaan nebi nuux calayhi salaam markuu dacwadda gaadhsiinayay qoomkiisii kamuu qaadan jirin wax mushahara ama lacaga ee wuxuu abaalkiisa ka sugayey rabbigiisii abuurtay nebi nuux calayhi salaam wuxuu qoomkiisa u tilmaami jiray inay wax ku qaataan qaabka ilaahay u abuuray koonkan iyo nicmooyinka ilaahay ayaga ku mannaystay korkooda alam taraw kayfa khalaqa allahu sabca samaawatin طibaaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا miyaydaan arkayn sida ilaahay u abuuray toddoba samo ee isdul saaran dayaxana uga yeelay dhexdooda nuur qorraxdana ka yeelay siraad ilaahay waa kan idinka abuuray dhulka haddana idinku celinaya dhexdeeda idinkana soo bixin doona ilaahay waa ka idinka yeelay dhulka gogol si aad ugu socotaa dhexdiisa waddooyin waaweyn dabcan marka qofku ka fekero qaabka cajiibka ah ee koonkan ilaahay u abuuray wuxuu dareemayaa qudradda ilaahay iyo weynidiisaba iyo inuu ilaahay xaq u leeyahay in cibaadadiisa loo gaar yeelo nebi nuux calayhi salaam qoomkiisa si kasta waxbuu ugu sheegay kor iyo hoosba waa ugu dhigay ayaguna waxay ku adkaysteen gaalnimadoodii nebi nuux calayhi salaam waxaa rumeeyey dad tiradoodu yar tahay oo lagu qiyaasay inay ahaayeen siddeetan qof oo keliya waxa kale oo la yidhi dadka doonidii nebi nuux fuulay waxay ahaayeen gebigooduba siddeed qof oo keliya si kastaba ha ahaatee ilaahay wuxuu ku tilmaamay in tiradoodu aad u yar tahay waxayna ahaayeen dadkii ugu tamarta yaraa qoomkii nebi nuux sidaa darteed ayay madaxdii gaaladu ku eedeeyeen nebi nuux in dadkan rumeeyey ay yihiin fuqaradii iyo masaakiintii tamarta yarayd waxayna dhaheen وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين kugumana aragno inuu ku raacay waxaan ahayn kuwa iyaga xunxun ee ku degdega ra'yiga kugumana aragno korkaaga wax dheeraada xoolo badan waxaanse idiin malaynaynaa beenaalayaal gaaladii qowmkii nebi nuux waxay ka dalbadeen nebi nuux calayhi salaam inuu eriyo dadka fuqarada ah ee masaakiinta ah ee agtiisa jooga haddii uu rabo inay isaga rumeeyaan sababtoo ah waxay dhaheen annaga oo madaxda gaalada ah iyo ayagoo dadka tamarta yar ahi ma habboona inaan isku meel fadhiisanno nebi nuux calayhi salaam wuxuu ku yidhi madaxdii gaalada ahayd qoomkaygow idinma weydiisanaya lacag mana eryayo kuway rumeeyey maxaa yeelay ayagu rabbigood ayay la kulmayaan waxaan idiin arkaa inaad tihidiin qoom jaahiliina carruurtii islaamka ahayda halkaas ayaynu ku joojinaynaa maanta inta aynu ku kulmi doonno darsigeennan ka xigana waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh